madaxweynuhu waxyaalo badan buu ka hadlay wax badan oo la qabtay buu ka sheekeeyey dee wax badan oo ku fashilmayna we kulli wax la taaban karay ahaayeen hayeeshee waxyaalo badan oo sagaashan iyo saddexii meeshaynu taagnayd baynu maanta taaganna waxaasi waa wax yaryar oo aan muhiim ahayn sideed iyo toban sanaa jira meeshii aynu sagaashan iyo saddexdii taagnayd baynu maantana taagana taasi waa yandaro dee sagaashan iyo sideedii markaynu dhisanay puntland waxyaalo badan baynu qabsan karay maantay wadamada hormaray oo kalaan ahaan lahay annaga madaxdayadii waxay noqotay madax iska maaragtay kuwo badanoo wax qabtay waa jiraan laakiin ninka kan hadda hadlahayo oo madaxweynaha sidii la helay wadanka uma horumarin noqoto xag ciidan hadday noqoto xag magaciisii hadda waa aragtay garowe laba soddon kilomitr baa loo jeeda saaxib waa salaamo tahay waa dhegeysanaya kalfadhigii afartaniyo kowaad ee xildhibaanadu qabteen ani magacay maxamed waraa la dhahaa rafi raaxo waxa weeye wax badan baan waxa weye madaxweynuhu u hadlay wax badan buu ka hadlay waxqabadkiisa ah buu soo bandhigay dowladiisa waxa weye haddeer uu madaxweynaha ka yahay wax badan waa u dhiman yihiin oo u harsan yihiin waxa weeye sidaan la socono waxa weeye wax badan oo gaabana waa jiraadeen oo dowladdu dhaliil ay ku yeelatay waxa weeye waxa weeye waxyaalo badanna u harsan yihiin oo waxa weeye waxqabadkiisa qayb kamid a oo lagu dhaliilayo waa jiraanin ugu horeysa arrinta tukareeq iyo gobolka sool oo waxa weeye dowladdu kaalinta lahayn ay ka cayaarin waxa weeye waxyaalo badan oo qabtana waa jiraa soo agarati maa waa dhowahay walaal jaamac wey boostaan jooga waan dhegeysta khudbadii madaxweynaha wax badan buu ka hadlay laakiin waxa weeyaan waxaan madaxweynahan waxaan u arkaa nin shan sano hogaamintii dalka ku guuldaraystay sababtoo a lix bilood aday kuu dhiman tahay gobolka sool xoreyntiisa inuu maanta ka hadlo maba ahaynba sababtoo a shan sanu soo joogay oo lasoo soconaayo oo subaxaba waxa weye lagusoo tallaabsanaya tallaabo lasoo qaaday saaka oo lix bilood u harsan tahay oo la rabay inuu doorasho dalka u diyaariyo inuu yidhaahdo tukaraq baan aadayaa iyo laascaanood baan aadayaa iyo waxa weye waxaas lagama baahnayn marka madaxweynuhu wuxuu ekaa nin shan sano ku guuldaraystay oo aan dalka waxba u qaban bartuu joogeyna aan inuu hoos uga socdo mahaana aan runtii wax sintii uusan tallaabo horey u qaadin dalka maya lama oran karo walaal sool waxa weye intii puntland aasaasanayd waa maqan yahay doorashadana madaxweynuhu wuxuu ku galay wuxuu ahaa sool sanad iyo waxa weeyaan sanadada ugu horreysa inaan soo xoreyn doono waa kambeynka ku galay haddana bartii la joogay wax horaaba looga soo qaabso maanta caasimadii baa waxa loo jiraa waxa weeyaan kilomitro hobiya laga soo tuuro halkaasi caasimaddu toos ugu soo dhici karaa marka waxba waxaasi wax kordhin maa waxaasi waxaa la yidhaahdaa waa iska waa dagaal dan leh dagaal maaha waxaasi baal walaale waan dhegaysanayey waanan la socday barnaamijkana waan la socday madaxweynehana waan dhegaysanayay ma garatay dadka qof kasta wuxuu hadlaya sakarkiisa daddaa wuxuu leeyahy madaxweyne wax ma qaban ama madaxweyne dhaliilaya madaxweyneha waxaan madaxweynaha anigu waan taageersanahay waxaa yeelay madaxweyne cabdiweli cali gaxsi waa ku noqday madaxweynihii keliya oon waktigii u kulaa kusoo beemay maxay dhahay dadka seega ogyihiin ma garanayo warte cabdiweli waxaa la kulmay dagaallo badan suud iyo garmaal gaalkacayo garacad barnaamijyo badan baa ku kulmay ma garatay anigu marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax badan soo qabtay waxa weeye hadeerna uu leeyahay waxaan sii qabanayaa faa'iido badan baan soo hoynayaa baana aaminsanahay ma garatay anugu madaxweynaha waa ku kalsoonahay inuu hore u socon karo waxna si usii dari karo dadku waxay ka hadlaan wakti kordhin iyo madaxweynuhu dagaalka waxa waktigan u wadaa waxbuu kororsanayaa iyo waxa weeye waxbuu dan buu ka leeyahay ma garatay lama oran karo madaxweynuhu wakti kororsi buu ka hadlayaa haddeer lama oran karo warta ummadda soomaaliyeed waxa ku qasilan qofkii mas-uula oo meel soo istaaga mas-uulkaan wuxuu raa in wax siyaasado ma garatay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal kusoo dhawow radio doljer aragtidaada gudagal
walaal waa maxaa cabdiweli maxamed oo ku magac dheer elephant kaana soo wacaya xaafadda madaxtooyada walaal marka hore idaacadda dardir waa u mahad celinaya ma garat xaqiiqatan marka hadda xiliyadan oo kale marka la gaaro waxaan u malaynayaa de horta waxyaaba badan way iska jiraan oo dalka dee saad og tahayba dee nimankii maxaa la yidhahda deegaankan sool maxaa la hawl badan baa ka taagan ma garat tacadiyo badan iyo problem badan baa ka jira laakiinse dee uma baahna u malaynayaa dee tacdiyada iyo problemska ka jira maxaa la yidhahdaay in maxaa la yidhahdaay oo hadda uu dhaho wakti alla igu dara iyo oo in in direct ah ma garat anigu waxaan leeyahay adeer cabdiweli ow libaax afartii sanad soo shaqaystay waa kaaga mahad celinaysaa ma garat anagu waan u haweynin ma garatay waagii xilka uu maxaa la yidhahdaay uu ku tartamayay oo uu maxaa la yidhahdaay farola ka guulaysto waxaan islahayn dee ba- isbedel badan oo maxaa la yidhahda dhan walba baa imanaya ma garatay marka saaxiib wallaahi haddaan nahay dhalinyarada anugu eh, shaksi ahaan shaksi ahaan marka anugu iska hadlo kale anugu taageerahaan u hayay ninkaa waa kala laabtay ma garatay walaale waxaan filayaa waxaan laga hadlaaya galfadhiga puntland ee baarlamaanka puntland ee maanta furmay waxaan filayaa dee galfadhiga kan inuu ka duwanaan doono kuwii hore Een, waayo een, waxaan ku jiraa umalaya waqtiyadii ugu dambeeyey ee baarlamaanka galfadhigiisii marka xaaladaha een, maanta markaan eegno xaaladaha ka jira waana anu oran karo ee, runtii waa xaalada een, ka duwan xaalada ba- dalku in badan uu een, wax badan kusoo caanamaalay nabad waayo maanta waan ognahay oo dagaalabaa jira oo iyo xaaladda lagu jiro marka la eego waxaad moodaa inuu xasaasi noqon doono uu kuwa hore ka duwanaan doono waxaad moodaa dawladda in lagu xamaanayo inay een, waqti kororsi uu jiro oo iyadana la oran karo baarlamaanku dee inay galfadhiga kan ku cadeeyaan iyaguna mowqifkooda ma garatay